dhegeystayaal marka hore waad mahadsantiin meel kasta waad naga dhegeysanaysaan halkan waxaan kula kulmay xildhibaan cabdirasaaq haybe oo ka mida mudanayaasha golaha guurtida somalilan mudane mudane waxaad la socotaa gardarada ay nagu wado hadday tahay soomaali weyn hadday tahay puntland arintii tukaraq maxaad ka odhan lahayd saaka bismillaahi araxmaan araxiim allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed nabiyihi umiya cabduhu rasuulu amaa bacda waxa weeyaan waxaan odhanayaa gardarrada ay waddo puntland waa mid beedheer ah anu waxaan odhanaya intaanad falin ka fiirsaba tiraa soomaalidu waxaa la yidhaha adduunyada maxaa ugu ballaaran baa layidhi adduunyada maxaa ugu ballaaran waxaa ugu ballaaran baa layidhi cirka iyo dhulka waxa ka ballaaran baa layidhi nabadgelyada ka ballaaran haddii ay nabadgeliya darro ay maxay ay kugu dhacdo dhulkaa ballaaran aad arkaysaa jaayda lagu tukado sijaayda lagu tukadu kaaga soo yaraanaya marka waxaa la yidhi war nabadi waa ta lagu seexdee lagu soo toosee nimanka reer puntland ee aan maxay gardarra cad wada somalilan kumanay soo duulin maxay ahayday kamana gardarra maxay maxay la wada ogyahay xuduudeedii weli may gaadhin hadda ma garaasa siddeetan kilomitir dhudhow ayaa ka dhiman maxaa ma garaas waxay ka soo duulaysaa puntland suurtakalkaa nimanka kaa qaldanta jihadaa kaa qaldana dee dhinac u baydh hadda ma garaasa somalilandna xuduudeedii weli may gaadhin waana iman doontaa waana iman doontaa taakadaana ma ogola horeana u diiday somalilan inay timaado halka waxa waxay iman lahayd wakhti ay ka jilicsanayd puntland maanta hedhadee ay somalilan iman lahayd waxay iman lahayd markay snam qabsatay waddankay qabsatay haddii doonaysa dhul ballaarsi markaasi iman lahayd ay socon lahayd cidis hortaagaysayna ma jirin wakhtigaa wakhtigaa cidis hortaagi karaysay may jirin balse waxay ku tashatay wakhtigaas maxayda maxayda snam inaanay taakadaa maxay qabsan maxay soomaalida kale dhulkoodii hadda gabanaysa tii baana ku taagantay wakhtigaana way xusootay iminkana waa la xusoonaya somalilan waxna war xusoodan lena si laydinka xusoodo xusooda weliba qodob reer garowow xusoodan laydinka xusooda horena waa laydinka xusooday iminkana waa laydinka xusoonaya taasaad diideen waxa weeye waxaa ku tala gashaan haddii aad weerar dambe soo qaadaan waxaa ku tala gashaan inaan garoowe cidina hooy u joogeen maxayda puntlandna cidina joogeyn gaalkacyana cidina joogeyn baan kuu sheegaya taasaan oonu idiin sheegana iminka weli may soo dhaqaaqi somaliland lakin waxaan kuu sheegaynaa inaan joogaynin maxayda maxayda garowey aan kuu sheegay waxaan oran lahaa intaa ayadaan falin ka fiirso jooga xildhibaan waxyaalaha mandatekina ka mida ee aada u aasaasantihiin waxaa kow ka ah in aad colaadaha sokeeye ama gudaha dalka ka dhaca aada wax ka qabataan in muddaa waxaa soo jiitimaysay oo weli taagan colaad ka taagan ceelaf weyn golaha guurtidu marar badan bay arrintaa galeen way ku fashilmeen maanta inaad ka hadasho garoowe iyo ceelaf weyn garoowe iyo xaaladda tukaraq ka taagan idinkoo ku fashilmay arrinta ka taagan ceelaf weyn maxay macnoo samaynaysaa waxa weeye horta anugu maxayda kumaanaan fashilmin arrinta ceelaf weyn tan gudahayagu waxa weeye waxa weeye waxaan gudaha somalilan gudaheeda ah maxay deegaankuna iska qabsadaa xoolo dhaqatada tahay iyo haddii beerada tahay waxa uu gudahooda weeyaan waana hal goobo qura ladhaa fadhigab meel kalena maaha haddama garaasa waana aano qabiqabiila dagaal uga horahoo fara badanoo laiska hor yimid maaha waa wax aano ah oo laisirdilayo shan goor baana tagtay guurtu inta tagtay shan goorna ka badanta waana socotaa hatanna waa dhammaad waana dhammaatay hadda ma garaysaa qadarkaana ka weyn horta waxaan qadarka ayaa ka weyn hadda dad dhimanaya celin kari maysa laakiin waxa weeye way tagtay isku mid maaha taa iyo tani tani waxa weye waa laba nin oo jaara oo maxayday maxayday beeras ku qabsay ama dhus qabsay ama wax ka dhexeeyaan oo isalada dilay laakiin taasi waa weer adag oo waddan dhan oo kugu soo duulay soomaali horey ayay igu soo duushay soomaali horey igu soo duushay aynu wada dagaalanay dagaalkii soomaali hore dee maxay talis adag baa haystay taliska adag markii laga kaxeeyey hadda ka laga kaxeeyey dadkan aynu ka kaxaynay ismaanaan lahayn dib way intay isku soo yayabtaan haddana idiin soo weerareen waxaas lahayn way idiin mahadnaqayaan dee weliba qodaa ma jirtay marba dee jabhad lahay dhinac loo wada jeeday la mid mahayn soomaaliya kale yow oo taliska ku hore mucaarid bay ku hayan yow hadda marsiiga esanba mucaarid bay ku lahaayan xaggaas loo wada ridi jiray bahasha qoladii aanu dhinaca wada rijinay iminka xaggay u soo ritay haddama garaasa kawladey waxaan leeyahay war dee baasha dhinac waynu wada ridi jirnee xaggii xaggee u soo riday xaggee nagu soo jeedsatay annaga dib nagu soo celisay tiya mood yaa marka waxa weeyaan waxa weeyaan waxa waxa weeyaan waxaan leenahay waad joojiya dagaalku dib u joogsaan leenahay annagu gawri dib nooga joogsaan leenahay haddii kale miyaa dee waxa weeye ninkii rooni reerkaa hore weeyaan إن مدن حلبان واتي قرن كين السوماليان واتي ما أنت دويد أدين ميدا تض- حسك س- ت- تطبيلات جوردة سند جوردي تطبيلات أنا واتي نود بلد جني سدوا كلا واحد شرتا هشيسية هرمرنات ويدكتو خمر تاي إسلام مركا واحد مدين اعتراف كي تاخد السوس يعني هاي ملا أوران كرا مركا إن من كاسا وموقتين قرن كي السوماليان الاعتراف أيوه أيابي إن يرجو كتشنا يعني إن لا تبص على فرقلينته hayo waxaa ku cadaynaysaa waxaa arkeen magaali laascaanood oo ma- maxay hargeysa ku dhow waxaa arkeen magaali laascaanood oo ca- s- sidii imaarad ka shaqeynaysa oo caasimad noqotay te ka murala dalacsayihiina waa laascaanood weeyaan waxa weeye laascaan laascaanood waxaa jira tuulo yar oo dee magaalo yar bahad oo dee garowe ka yar waxaa arkeen garowe baabaasan iyo laascaanood oo maxay ahaday maxay ahaday hargeysa leeg iyo madaxdii reer laascaanood oo wada madax ayay arkeen reer laascaanood oo madaxana way arkeen baabijarkoodii ba arkeen waxaa arkeen siday u duulayso tay diidan yihiin ay ka soo horjeedaan waa laascaanood weeyaan tay maxay maxay ay ka hinaasisan yihiin waa laascaanood weeyaan reer laascaanood waxaan leenahay waar hore waxaa ku ta- oo- oo ku tararay iyagoo gaajoonaya oo haraadan oo aad baabisan baa laydinka kaxeeyay meesha hore waxay u qaban lahayd maanta waxuma qabateen hore ayay wax u qaban lahayd tana ku soo dalan baabinaya horta ragga wax la leeyihin la qaybsada koonfur baa wax la leediinay war koonfur la qaybsan layn anagu anagu idiin waa ima mumeyn reer laascaanood waxaan leenahay reer laascaanood haddii idin soo weeraraan intaan idinkoo sii socda gaalkacayo aan idin soo gaadhno aan leyn anagu qolaya garbeedka xigta gaalkacyo idinka maraya aan idin maan leynay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaanad ka bixin su-aal kalan kugu yar celin doonaa waxaad la socotaa in muddo dheer in qarankiina somalilan maanta wuu tana qaa- wuu hana qaaday run ahaantii qaran ahaan shacbi weynaheenni way midaysan yihiin dibad iyo gudaba oo maanta alxamdulilahi shacbi weynaheen way israacsan yihiin way midaysan yihiin balse haddana waxaa jirta in cadow hooseynu leenahay oo dibadda ka soo hadlaya oo meel kasta ka hadlaya oo qaranimadii somalilan ka soo horjeeda nimanka cadowga qarnimada somalilan ku ah maxaad halkan fariin aad u marin lahayd horta cadow waa labada imanka dalka u dhashay mise ka dibadda ka dibadda weligay boolisaynay laakiin waxaa la af soomaali xumada heedhadee colaadna waxaa kaagama tirso yaa nabadna way kaa kaxaysaa kawdhadee isaga ka xunkaasi ka dibadda ka kale haye xildhibaan hal su-aal ugu dambayntii waxaa jirta doorashaynu soo galla doorasho madaxtooyenu soo galla weli waxaad moodaa inay muuqato kala qaybsanaantii shacbiga somalilan ee doorashadaasi ay dhalisay iyo arrimihii ka dhashay xasaasiga ahaa inay weli taagan yihiin madaxweynuhuna aanu weli siduu shacbiga dib ugu midayn lahaa aanu weli aanu aanu ku tallaabsanin ka golo guurti ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba arrintaas sidaad u aragtaa waxa weeye waxa weye horta doorasho way dhacdaa xisbiyaa jiray xisbiyadu dee mucaarad iyo muxaafid waa la leeyahay xisbiyaa jiray xisbiyadu mucaarad iyo muxaafidba way jiraan saddexda xisbi qarin qaran shacabka waxaa leeyahay saddexda xisbi qaran kolba ka yimaadaa waa madaxweyne qaranka somalilaana ma aha kolba ka yimaada waa madaxweyne qaranka somalilaana saddex xisbi qaran waxaan leeyahay kolba shacabka waxaan leeyahay kolba ka- saddexda xisbi qaran kolba inaga kii noo yimaadaa waa nin madaxweyne qaranka ah haddaanu guurtida nahay annagu oo nahay guurtida jamhuuriyadda somalilan annagu xi- m- m- shicibka somalilan ka keenaan ayun baan la shaqaynaa madaxweyne ee keenaan ayun ku- ayun kolba la shaqaynaa annagu hadda magarasa ee keenaan waxa weeyaan shicibka waxaan u sheegaynaa waa saddexda xisbi qaran way sidii saman yihiin qabyaaladna maaha kala qaybsanaanna maaha hadduu faysal yimaado wadanku maxay ahayd, madaxweyne u noqonaya hadduu cabdiraxmaan yimaado somalilan buu madaxweyne noqonaya imkana muusa joogo waxaan leeyahay shicibka war la shaqeeya muuse hadda ma garanaysaa maantana xasaasiyad baa jirta wax kala qaybsanaana ma laha somalilan saasan qabaanu waxaan leeyahay dhinac baa loo wada jeedaa aan dhinac loo wada jeesto horumarka madaxweynahana hala qaato amarka amaamirtan maxay ahayd, haddii wax ku heshiinaan madaxweyne doolano amarkiisa waa inaynu qaadano weeyaan weli imika amar madaxweyne maynaan qaadan weli sixir bararkii heedhadee ayaan weli amarkii laga qaadan oo koobada horta weli lagama qaadan marka weli sixir bararkii dee lama jirin hor waa in la qaatay weeyaan laa imka anuu hay ood madaxweyne sida dowladdeena samaysanay dee amarkeeda dee la qaataa haddii aan la qaadan dee waxba inoo kala socon maayaan waa tahay xildhibaan su-aashan kugu soo gebagabayn doonaa waxa weeye waxaad la socotaa kootadii baa lasoo fasaxay oo golaheeni wasiirada ay gacanta u taagan ay soo fasaxeen oo kusoo wajahan baarlamaanka hadday tahay golahii wakiilada iyo golihii guurtidaba Go- kootadaas markay golayaashii soo gaadho in gaar ahaan golahan baarlamaanka somalilan in oo ay golihii wakiilada soo gaadho kolley waxaa laga yaabaa in golaha wakiiladu sidii hore aynu uga baranay si sibaqa ay uga soo gudubto in kootadaasi haweenka haweenweynihiiba u dhegtaagaya in door intee leeg baad ka gudan doontaan insha allah wixii idinkaga soo hagaaba kasoo gudu- ka gudin doona insha allah waynu dadaali doona haddaa la dhaa hadee waynu dadaali doonaa aad baad mahadsantay